boqoraddii labaad cutubka saddexaad haddaba yohoraam ina axaab ayaa dadka israa'iil samaariya boqor ugu noqday taasuna waxay ahayd sannaddii siddeed iyo tobnaad ee yohoshaafaad boqorkii dalka yahuuda ah oo wuxuuna boqor ahaa laba iyo toban sannadood oo wuxuu sameeyey wax rabbiga hortiisa shar ku ah laakiinse uma samayn sidii aabbihiis iyo sidii hooyadiis u sameeyeen oo kale waaye wuu riday tiirkii bacal oo aabbihii sameeyey habase yeeshee wuxuu ku dhegey dembigii yaraabcaam ina nabead ee uu dadkii israa'iil dembaajiyey kaas kama uu tegin haddaba boqorkii reer mo'aab ee meeshaac ahaa ida buu lahaa oo wuxuu boqorkii dalka israa'iil baad u siin jiray boqol kun oo baraar ah iyo boqol kun oo wan dhogortood laakiinse markii axaab dhintay ayaa boqorkii mo'aab ku caasiyoobay boqorkii dalka israa'iil oo markaasaa boqor yehoraam ka baxay samaariya oo wuxuu soo safay dadkii israa'iil oo dhan oo intuu tegey ayuu u cid diray yehoshaafaad oo ahaa boqorkii dalka yahuudah oo wuxuu ku yidhi waxaa igu caasiyoobay boqorkii mo'aab haddaba may raacaysaa aan mo'aab la dirirne isna wuxuu yidhi haa waan ku raacayaa waayo waxaan ahay adigoo kale dadkayguna waa sida dadkaaga oo kale fardahayguna waa sida fardahaaga oo kale oosna wuxuu yidhi war jidkee baynu maraynaa markaasuu ugu jawaabay jidka cidlada edoom sidaas daraaddeed waxaa israacay boqorkii dalka israa'iil iyo boqorkii dalka yahuudaah iyo boqorkii dalka edom oo waxay wareegeen meel toddoba maalmood loo socdo oo ciidankii iyo xayawaankii la socday toona biyo ma helin markaasaa boqorkii dalka israa'iil wuxuu yidhi hoogay waayo rabbigu wuxuu saddexdayadan boqor isugu yeedhay inuu gacanta reer mo'aabna geliyo laakiinse yehoshaafaadba wuxuu yidhi war sow ma joogo nin ah rabbiga nebigiis aan rabbiga wax ka weyddiinee oo mid ka mid ah boqorkii dalka israa'iil addoommadiisii ayaa ugu jawaabay waxaa jooga elishaa ina shaafaad oo biyo ku shubi jiray eliyaah gacmihiisii markaasaa yehoshaafaad wuxuu yidhi isaga ereygii rabbigaa la jira kolkaasay boqorkii dalka israa'iil iyo yehoshaafaad iyo boqorkii edoomba isagii u tageen markaasaa elishaa wuxuu boqorkii dalka israa'iil ku yidhi war maxaa inaga dhexeeya nebiyadii aabbaha iyo nebiyadii hooyada u tag oo boqorkii dalka israa'iilna wuxuu ku yidhi maya waayo rabbigu wuxuu saddexdayadan boqor isugu yeedhay inuu gacanta reer mo'aabna geliyo oo elishaana wuxuu yidhi waxaan ku dhaartay rabbiga ciidamada oo aan hor taaganahay noloshiisa ee hubaal haddii aanan xurmaynayn horjoogidda yehoshaafaad oo ah boqorka dalka yahuudaah xaggaaga ma aanan fiidhiyeen kuna arkeen haddaba waxaad ii keentaan nin kataarad wada oo markii ninkii kataaraddii ka dhawaajiyey ayaa gacantii rabbigu ku soo degtay isagii oo wuxuu yidhi rabbigu wuxuu idinku leeyahay dooxadan boholo miiran ka dhiga waayo waxaa rabbigu leeyahay dabayl ma arki doontaan roobna ma arki doontaan laakiin dooxadaas waxaa ka buuxsami doona biyo oo idinna waad cabi doontaan idinka iyo lo'diinna iyo xoolihiinnuba oo taasu rabbiga hortiisa waa ku fududdahay oo weliba isagu reer mo'aabna gacantiinnuu soo gelin doonaa oo waa inaad dumisaan magaalo kasta oo dayr leh iyo magaalo kasta oo la doortay oo geed kasta oo wanaagsan waa inaad jartaan oo waxaad xidhaan ilo walba oo biyo ah oo waxaad dhul kasta oo wanaagsan ku hallaysaan dhagaxyo oo subaxdii dambe markii allabariga la bixin jiray goor ku dhow ayaa biyo ka yimaadeen xagga edoom oo waddankiina biyaha ka buuxsamay haddaba markay reer mo'aab maqleen in boqorraddii ay yimaadeen inay la dagaalamaan ayaa waxaa is-arruursaday dhammaan kuwii hub qaadi karay iyo kuwii ka weynaa oo waxay istaageen soohdinta oo iyana waxay kaceen aroor hore oo qoraxdiina biyihii bay dhalaalisay oo reer mo'aabna waxay arkeen biyihii hortooda ka muuqday oo gaduudan sida dhiig oo kale markaasay yidhaahdeen war waxaanu waa dhiig hubaal boqorraddii waa islaayeen oo nin weliba saaxiibkiis buu dilay haddaba reer mo'aabow xagga dhaca u kaca oo markay yimaadeen xeradii dadka israa'iil ayaa dadka israa'iil ku kaceen oo laayeen reer mo'aab iyana way ka carareen hortooda oo dadka israa'iilna dhulkii bay hore u galeen iyagoo reer mo'aab laynaya oo magaalooyinkii way burburiyeen oo dhul kasta oo fiicanna nin waliba dhagaxiisii buu ku tuuray oo way buuxiyeen oo ilihii biyaha ahaa oo dhanna way wada xidheen oo geedihii wanaagsanaa oo dhanna way wada jareen ilaa ay qiir xarasad oo keliya dhagaxanteedii u daayeen habase yeeshee waraflaydii ayaa isku wareejisay oo ku dhifatay oo boqorkii reer mo'aab markuu arkay in dagaalku kulul yahay ayuu kaxaystay toddoba boqol oo nin ee seefqaad wada ah si uu ugu gudbo xagga boqorka edom laakiinse way kari waayeen markaasuu kaxaystay wiilkiisii curadka ahaa oo meeshiisa boqor ka noqon lahaa oo derbiga korkiisa ayuu sida allabari la gubo ugu bixiyey oo dadka israa'iilna cara weyn baa loo qabay oo iyana way ka tageen isagii oo waxay ku noqdeen dalkoodii